Radio Simba.
Simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysataay halkani waa raadiyaha siinbe ee muqdisho kusoo dhowaada qodobada wararka saakaan idiinana waxaa ugu waaweyn muqdisho iyo gobolada dalka qaar ayaa si weyn loogaga maamuusay kooda luuliyo kow iyo lixda sano guradii kasoo wareegatay midoogii gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee dalkeena madaxweynaha waqti xileedkiisa uu dhammaaday ayaa calan saaray madaxtooyada qaranka si loo weyneeyo munaasabada kooda luuliyo laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaa saaka xiray qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho al-shabaab ayaa bilaabay beegsiga ah dad ciidamada dowladda kusoo dhoweeyay deegaanadii ay dhowaan isaga soo gurteen ee hoostaga jowhar iyo raagaceel ee gobolka shabeellada dhexe maamulka gobolka banaadir ayaa si adag kaga hadlay falalka amniga lidiga ku ah oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya magaalada muqdisho taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah kooxaha burcadda ah ee xiliyada habeenkii dhaca ka geysta degmooyinka gobolka banaadir wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo xanuunka covid sagaal iyo toban wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiis bangiga adduunka iyo dowladda soomaaliya ay kala saxideen wararka dibadda saakaan idiinanana waxaa ugu doroon howlgal markaasi ay sameeyeen booliiska caalamiga ee interpol ayaa lagu weeraray xarumo internet mar kale subax wanaagsan ayaynu hawadeedii kaleenahay akhyaartana dhegaysatahay saaka waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay kowda bisha julaay sanadka laba kun kow iyo labaatan u diyaar garooba faahfaahinta qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka dhammaystiran haddii aynu ku bilowno magaalada muqdisho iyo weliba gobolada dalka qaarkood ayaa xalay waxaa si weyn lagagu weyneeyey munaasabadda maalmaha xorriyadda si gaar ah maalinta kooda luuliyo iyadoona xuska kooda luul iyo shacabweyne ku dhaqan magaalada muqdisho ay isugu soo baxeen munaasabado kala duwan oo lagu dhigay madaxtooyada soomaaliya qaar ka mid ah deegaanada dowlad goboleedyada dalka ayaana si weyn lagu weyneynayay markii gobolada koonfureed ee dalkeena ay ku xoroobeen isticmaarkii talyaaniga sidoo kaleetan ay midoobeen gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee dalkeena islamarkaana jamhuuriyad soomaaliyeed oo madax bannaan lagu dhawaaqay waxaana munaasabadahaasi goobihii ay shacab weynaha soomaaliyeed isugu soo baxeen ka mid ahayd taalada daljirka daasoon ee degmada boondheere ee gobolka banaadir iyadoo shacabka halkaasi isugu soo baxay ay weyneynayeen maalinta kooda looliyo waxaana ay ka hadleen dareenkooda iyo waxa ay kaga dhigan tahay iyaga oo waqti saqbar ah isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo ujeedkii ay usoo baxeen qaar ka mid a shacabkan oo hadlayay ayaa waxay yidhaahdeen aniga qiiraa indhayga ku taagan calankaa qiimuu leeyahay qiimihiisana waa inaan kor u qaadnaa ma aha inaan lix labaatanka juun aan xusno maanta kii inaan la soo baxno ma aha inaan kowda luuliya la soo baxno waa inuu noqdaa mid waliba qulubteena ku qoran oo guryaheennana saaran wallaahi horta caawa waa habeen qaasa waa habeen farxadeed sababtoo ah anoo dharka calanka soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aadaa ugu faraxsanaa waa maalin xusud mudan waxaan rajaynaa saan isi ka wanaagsan wakhti welibow ee taa xusid insaan loo dabaaldego loona raaxaysto horta wax weyn waaye dabaaldegaas inaan u dabaaldegno waddankeenna xusoona marka waxyaalo badanaa ku soo korodhay sida horena ma nihin annagana waddanka waa ku cusubnaa dadka dibadda ka imaada haddaan nahay aad baan u faraxsanahay waxay waxaa waaye micnaheeda inaan nabad helnay waxaana sii rajaynayaa inaan nabad saan ka sii badan helno
qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka islamarkaasina isugu soo baxay fagaaraha taalada daljirka dahsoon degmada boondheere ee gobolka banaadir ayay hayeen waxay ka waramayeen kuw iyo lixda sano guuradii kasoo wareegatay markii gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee dalkeena ay midoobeen islamarkaasina gobolada koonfureed ay ka xoroobeen isticmaarkii talyaaniga in dareenkooda ay la wadaagaan bulshada soomaaliyeed iyo waxay kaga dhigan tahay inay isugu yimaadaan waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho si ay u weyneeyaan maalmaha qiimaha badan ee toddobaadka xorriyadda dhinaca kale munaasabadihii la qabtay waxaa ka mid ahayd munaasabad ka dhacday madaxtooyada qaranka soomaaliya munaasabadaasi waxaa ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana waxa uu calan saaray madaxtooyada qaranka si loo maamuuso maalinta xorriyadda iyo midnimada ee kowda luuliyo oo ku aadan kow iyo sana waa oo hadda kusoo ku beegan sanad guuradii kow iyo lixdanaad ee kasoo wareegatay xornimada gobolada koonfureed iyo weliba midowda labadii gobol ee gumaystuhu kala qeybiyey madaxweynaha ayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed waxa uu ugu hambaliyeeyey maalinta qiimaha badan ee ku suntan gobonimada midnimada iyo dowladnimada dadka soomaaliyeed me- markaasi maal iyo nafba u horay hanashada qaran ka turjamayo himilada iyo hiigsigooda maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha muddaxleedkiisa u dhammaaday oo salaan sharaf ah ay siiyeen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga ee waxaa markaasi munaasabadda uu ku sugnaa ee laga qaaday heesaha calanka isla markaasi intaasi kadibna waxa uu calan saaray madaxtooyada qaranka halkaa oo xalay ay ka bilaabatay dabaaldegyada xuska maalinta xorriyadda iyo midnimada iyadoona qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir laga maqlaye risaas ay ridayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasi oo ay u dabaaldegayaan maalinta qiimaha badan ee kooda luuliyo iyadoona dhammaan shacabka soomaaliyeed ay bogaadiyeen waxaana oo maalmaha xorriyadda si weyn ay u weyneeyeen shacabka soomaaliyeed inta ku dhaqan gobolka banaadir iyo weliba gobolada kale ee dalka deegaanada kale ee munaasabadahan lagu xusay waxaa ka mid ah magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug magaalada beedhabo ee xa- ee xarunta maam xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada dhuuso mareeb deegaano kale ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha laga xusay maalmaha xorriyadda waxaa sidoo kale ka mid ah magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal goobahaas iyo goobo kale ayaa laga xusay maalinta kowda luuliyo munaasabadda kow iyo lixdan sano guuradii kasoo wareegatay markii gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee dalkeenu ka xoroobeen isticmaalkii ee, gumaysiga Ee, dhinaca kaleetana laamaha amniga ee dowladda soomaaliya ayaa saaka xiray qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho wararka ay helaysa idaacadda siimbe ee magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in saakay wadooyin dhowr ah oo muhiim ah ay xidheen laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya wadooyinka laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ay xidheen ayaana waxaa la sheegay in loo xidhay sababo la xiriiro munaasabadda maalinta kooda looliyo iyada oo aanay jirin ee, faahfaahin kale oo ay hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ay ka bixiyeen sababta loo xidhay qaar ka mid a wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho ciidamada ayaa la arkayay iyagoo dib u celinayo gawaarida iyada oo goobaha qaarna sidoo kale laga celinayay inay adeegsadaan dadka shacabka ah markii la weydiiyana waxa ay ciidamadu ay ku sheegayaan in keliya ay haystaan amarkaasi ah inay xiran yihiin qaar ka mid a wadooyinka wadooyinka ee, xiran ayaa waxaa ka mid a kuwa gala madaxtooyada qaranka soomaaliyeed iyo goobo kale oo ka agdhadhowa ee, wadada ee, martaha agaarka taalada daljirka daahsoon iyo koobo kale oo muhiim ah ayaa saaka xidhan islamarkaasina ee dadka halkaasi ku sugan waxa ay soo warinayaan inay ciidamada amniga ay xidheen gobaha xidhan ee, sida xogahaanu ka helnay waxaa ka mid ah isgoyska tarabuunka oo isaguna macluumaadyada qaar ay sheegayaan inuu xidhan yahay ama uu xidhnaa waa berigii hore ee saaka oo ay laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ay xidheen wixii kusoo kordha wararkaas waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeena xiga dhinaca kaleeto haddii aynu eegno dagaalamayaasha al-shabaab ayaa bilaabay beegsiga dad ciidamada dowladda soomaaliya kusoo dhaweeyay deegaanadii ay dhowaan isaga soo gurteen ee jowhar iyo raagaceelo hoostaga kana tirsan gobolka shabeellada dhexe faysal qoslaya ayaa faahfaahinaya
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay kusoo waramayaan in cabsi xoogan ay soo food saartay qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ku dhaqan deegaano dhowaan ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab cabsidan ayaa waxa ay timi kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab la sheegay inay bilaabeen beegsiga dadkii shacabka ahaa ee deegaanadaasi shabeellaha dhexe ku dhaqnaa islamarkaana sida weyn usoo dhaweeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaana la tilmaamay in al-shabaab ay dadkani ku eedeeyeen inay garab weyn siiyeen ciidamada dowladda islamarkaana ay wax ka iibsadeen wararka ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo ay dhowaan ciidamada dowladdu ay isaga gurteen islamarkaana isaga baxeen ay ka wateen ilaa iyo shan qofood sidoo kale wararka waxa ay sheegayaan al-shabaab ay deegaanada kale ah warciise qoordheere iyo sidoo kale war dhagax iyo deegaano kale oo ka tirsan degmooyinka jowhar iyo raagceelle ay dadka shacabka ah ka wateen islamarkaana ay ku gubeen ilaa iyo saddex guri oo ay dab qabadsiiyeen waxaana wararku aan ka helayno gobolka shabeellaha dhexe intaasi ku darayaan in haatan dadka ku dhaqan deegaanada dhaca gobolka shabeellaha dhexe ay qaarkood ay wadnaha farta ku hayaan oo ay ka cabsi qabaan in mar uun markaa la beegsado iyadoona sidoo kale ay jiraan dad guryahoodii iskaga cararay si naftooda ay u badbaadsadaan oo ay u tagaan goobo aysan dagaal iyo colaad intaba aysan ka jirin ammaan ah ma jirto weli wax wara oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka hirshabeelle oo looga hadlayo arrinta ku aadan warka kasoo ifbaxay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo maalmihii lasoo dhaafay aanu kasoo gudubnay waxa ay dagaalo qaraar ku dhex marayeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaana jirtay in deegaano dhowr ah oo ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe ay ku kala qabsadeen labada dhinac ciidamada dowladda iyo xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab si gaar ah ciidamada dowladda deegaano dhowr ah oo ay la wareegeen ayaa la tilmaamay in ay dib kaga gurteen taasina ay keentay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay gebi ahaanba la wareegaan deegaanadaasi islamarkaana ay hal kaasi muddooyinkii lasoo dhaafay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka arriminayeen aad baad umahadsan tahay faysal cabdi faarax wararka kaleeto haddaan sii eegno waxaan dib ugu noqonaynaa wararka ku saabsan maalmaha xorriyadda qaramada midoobey ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeysay maalinta qiimaha badan ee kowda looliyo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee jumciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ambasador james iswan ayaa dadka iyo dowladda soomaaliyeed waxa ugu hambaliyeeyey sanad guurada madax banaanida dalkooda maanta oo kale kow iyo lixdan sano ka hor dadka soomaaliyeed waxa ay haatan dalkooda oo xur ah oo madax bannaan iyaga oo markaasi isu xilsaaray dhisidda qaran nabad ah iyo barwaaqo ah oo ku dhisan midnimada sinaan iyo cadaalad ee ka go-naanshaha ilaa iyo haatan waa uu sii jiraa waxaana dhowaan tusaale u noqon waxaana dhowaan tusaale u noqonaya buu yidhi shir madaxeedkii toddobiiyo labaatankii maajo markaasi sida guusha ah kusoo dhammaaday iyo wadashaqeynta joogtada ah ee lagu gogol xarayo doorashooyinka qaranka ayuu yidhi wakiilka xogayaha guud ee jumciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey u qaabilsan ambasador james swan hadalkiisa waxa uu sidaasii raaciyey iyada oo dadka soomaaliyeed ay u dabaaldegayaan maalinta madax banaanida ayaa qaramada midoobey iyo saaxiibada caalamku waxay mar kale ballan qaadayaan inay la shaqeynayaan dadka soomaaliyeed iyo taageerida mustaqbal nabad ah oo oo lagu soo dabaalo dalka ayuu yidhi ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee jumciyadda qurmaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey hadalka ambasador james swan ayaa waxauu imaanaya iyadoo shacabka soomaaliyeed ay u dabaaldegayaan kuwii lixda sano guuradii kasoo wareegatay markii ay ku xoroobeen isticmaarkii talyaaniga sidoo kale tan ay midoobeen goboladii waqooyi iyo kuwa koonfureed gobolada waqooyi ayaa waxaa ay afar maalin ka hor iyaguna xornimada ay qaateen kahor intaana ay midoobin labada gobol waxaana iyaguna gumaysan jiray ingiriiska oo ay ka xoroobeen lix iyo labaatankii juun dhinaca kaleetana isla wararka maalmaha xorriyadda ayaanu ku guda jirnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey kuwii lixda sano guradii ee kasoo wareegatay xoriyadda dalka ee kooda luliyo waxaan shacabka soomaaliyeed meel weliba ay joogaan ugu hambaliyanaya munaasabadda kooda luliyo oo ku beegan sanad gurada kow iyo lixdanaad ee kasoo wareegatay xoriyadda gobolada koonfureed ee dalkeena iyo midowgii koonfurta iyo waqooyiga iyo dhalashadii qarankeenah ayuu yidhi waxaan abaal u haynaa buu yidhi oo aanu ku faanaynaa una duceynaynaa aabbayaashii u halgamay ee soonahoye xoriyadda aynu maanta ku naaloonayno kuwaasi oo guusha aynu maanta heesano u gobol xaaray buu yidhi kuwii lixda sano kadib waxaan baahida ugu weyn u qabnaa buu yidhi midnimo wadajir oo jidka oo ah jidka keliya buu yidhi aynu ku gaari karno horumar hiigsi horumar aanu hiigsano iyo weliba aynu kula tartami karno dalalka kale ee saageen ah ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble duluucda kale maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu si adag kaga hadlay falalka amniga lidiga ku ah oo maalmihii ugu dambeeyey kusoo badanayay magaalada muqdisho ee caasimada dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ka qeybgalaya munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo lagu maamuusayay kooda looliyo ayaa waxa uu ka hadlay falalka amniga lidiga ku ah oo ay maalmihii ugu dambeeyey martigelineysay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cumar maxamuud maxamed cumar filish oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in falalka amniga ee lidiga ku ah ee caasimada ka dhacayo ay gadaal ka riixayaan dana shisheeye waxaana uu sheegay inay muhiim ay tahay in laga shaqeeyo sugidda amniga goobaha ay iskugu yimaadaan dadka islamarkaana laga fowjignaado weerarada oo uu sheegay waxa ugu yeeray argagixisadu ay la bartilmaamaysan karaan goobaha isku imaatanka bulshada gudoomiye cumar filish ayaa si qoto dheer waxa uu kaga hadlay falalkii ugugu waaweynaa ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay muqdisho haysta jeclaan lahaa intaan yar oo hadda ifaysa iyo intaanoo dhallinyara hadday arkaan inay isku qarxiyaan ay laayaan waxaad ogtihiin inayan waxaasoo dhan isku dubaridi karin haddii ayan haysan taageere caalami ah shisheeye waxaa dabada ka taagan oo kaabaya oo u fududaynaya waxyaabaha ay ku kacayaan oo runtii aada u xun gacmo shisheeye oo aan la arkaynin kuwaasoo diidan inaan hiigsano xurriyad buuxda amni buuxda amni buuxa khayraadka dalkeena uu leeyahay dadkeena inaan uga faa'iidayno taas ayaa la diidan yahay waa inaan garanno oo gacan biraha isaga qabanno cadowgaas isaga ah oo shisheegu soo diray islamarkaas aan dalkeenna iyo dadkeenna gaarsiino horumar
hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen falalka amniga lidiga ku haya caasimada ka dhacayo iyadoo si weynna degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir ay ugu soo kordheen kooxo burcad ah oo dhacgeysanayo dulucda kale wararka dhinaca amniga la xiriira ee gobolka banaadir ku saabsan haddii aanu soo eegno taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa ku dhawaaqay howlgallo ka dhan ah kooxaha burcadda ah ee kusoo badanayo degmooyinka gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo gelinkii dambe ee shalay faahfaahin ka bixinayay falalka amniga lidiga ku ah ee magaalada muqdisho kusoo badanayo ayaa waxauu ka hadlay dad burcad ah oo lagu soo bandhigay magaalada muqdisho kuwaasi oo dhac u geysanaya dadyo kala duwan afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ciidamada booliisku ay ka sameyn doonaan xaafado ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir howlgalladaasi oo noqon doonaan kuwa bartilmaameedsan buu yidhi islamarkaana si gaara loogu bartilmaameysan doono goobaha oo ay dadku cabashada ka muujinayaan isagoo ku wargeliyey in dadka dhaca loo geysto xilliyada habeenkii ay la xiriiraan saldhigyada ugu dhow si ay u helaan macluumaadyada ku saabsan xilliga dhaca loo geysanayo iyo cidda dhaca u geysanaysa islamarkaana lasoo qabto waxaana uu u sheegay in fariintaas oo ay u gudbiyaan saldhigyada kala duwan kuwooda ugugu dhow inay ku heli karaan wixii laga dhacay afayeenka warmahaasi ka hadlayana waxauu yidhi waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan gaarsiiyo waxaan rabaa ummadda soomaaliyed inaan gaarsiiyo inuu socdo howlgal ka dhan ah ee burcadda lo- ee burcadda hubaysan ee ka kacday gobolka banaadir maalmihii lasoo dhaafay asbuucyadii lasoo dhaafay howlgalkaas ayaa socda ee waxaana saacadaha soo socda insha allah soo cirib tiri doonaa burcaddaas dhaca ummadda soomaaliyeed u geysanayso walow riboodka iyo diiwaanada saldhigyada lasoo gaarsiiyey ay u badan yihiin in dadka taargetka ah ee burcaddaas ay dhacday ay u badan yihiin ee bulshada rayidka qaybta dumarka ugu badan dadka dhaca ay u gaars- geysteen walow ay eedays- dhibanayaasha dhaca loo geystay ee qaybaha kala duwan ee bulshada isugu wada jiraan oo ay jiraan rag xataa dhaca loo geystay waxay ku xidhan tahay ee dhib- eedaysanuhu hadba agabka iyo tabta uu isticmaalo dadka ku dhaco waxaan rabaa inaan halkan ka gudbiyo fariin aan gaarsiinayno ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa dhammaan inta badan kiisaska dadka muwaadiniinta ah oo la dhacay waxay soo gaarsiiyeen ee lambarka telefoonka sagaal sagaal wan kaas oo ka caawin kara in qofka dhibanaha marka dhib la gaarsiiyo isla markiiba uu gurma degdega ka heli karo ciidanka booliiska soomaaliyeed
habeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayuu ahaa sadiiq doodishe sida aad maqleyseen waxuu ka warbixinayay ee, tallaabada ciidanka booliiska soomaaliya ee qaadayaan ee ku aadan howlgallada laga sameynayo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka islamarkaana lagu xoojinayo amniga magaalada muqdisho kuwaasi oo ka dhan ah kooxaha burcadda ah degmooyin dhowr ah oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay ay ku soo badanayeen kooxahan iyadoo shacabka ku dhaqan degmooyinka ay ka mid yihiin kaaraan yaaqshiid hilwaa iyo wadajir dharkeenley si aad ah ay ugula soo diristay cabsi weyn ka gadaal markii kooxahaasi habeen iyo maalinba ay si aad ah wadooyinka iyo qaar ka mid ah xaafadaha degmooyinkaasi ay ka kooban yihiin dhaca ay ugu geysanayeen iyada oo heer ay gaartay heerkii ugu soreeyay dhaca ay geysanayaan ah, kooxahaasi ku libisan dariiska ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo qeybihiisa kala duwan islamarkaasina bartilmaameysanayo dadka shacabka ah dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiis ay kala saxiixdeen bangiga adduunka iyo weliba een, dowladda federaalk soomaaliya heshiiskaasi oo markaa dhaqaale dowladda federaalk soomaaliya lagu kaabayo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay kala sixdeen bangiga adduunka heshiis gaarayo afar boqol iyo afartan iyo shan milyan oo doolar heshiiskaasi ku kacayo islamarkaana mashruucaasi oo uu bangiga adduunka fulinayo waxaana uu sheegay inuu si aada ugu faraxsan yahay inuu soo dhaweynayana ee tallaabadan bangiga adduunka oo uu markaa dhaqaalahaasi ugu kaabayo soomaaliya Eh, waxaa farxad weyn noo ammaanta eh, inaanu la kulannay eh, world bank ama banka adduunka eh, tiimka ka socda oo aan kala saxeexannay mashaariic aad iyo aad muhiim ugu ah dalkan soomaaliya mashaariicdaas oo caafimaad iyo iyo tacliinta iyo eh, waxyaalo kale oo fara badan isugu jirta oo gaadhaysa afar boqol iyo shan iyo afartan milyan ayaan maanta kala seexanay mashaariic weeye mashaariicdaasi eh, waa mashaariic deeq ah oon deyn ahayn oo mashaariic socon doonta eh, labada sano saddexda sane soo socota Eh, waxay markhaati ka tahay markaa mashaariicdaasi iyo lacagaha deeqda ee dalka la siiya waxay markhaati ka tahay habka aan ku soo dhaqannay aan ku soo soconnay afartii sano ee ugu dambeysay
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayuu ahaa guud ahaana warkiisa waxaad kala socoteen raadiyahaas inbe muqdisho akhyaartana dhegaysatahay saakay waa naga intaa